بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وميكروفون كي دبست عشرة الحسيني هل كان وحان إنه سوق بننا عشرة استحيا طبناد السيرة عمر بن الخطاب وحان إنه سوق شيدني ولكن شيخ آدم حاج محمود الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله waxaynu ku soo jirnay sidii aynu hore u soo wadnay siiradii cumar bin khataab radia allahu canhu taariikhda cumar inaynu wadnana waxaan u malaynayaa inay wakti badan u baahan tahay lidalik in sha allahu tacaala si aynu saxaabada kale ugu gudubno waynu soo ururin doonaa waxaa sidaynu hore u sheegnay aada ka raadin doontaa kitaabka loo yaqaano adabaqaat alkubra libnu sacd oo runtii aada uga hadlay taariikhda cumar waxaa futuuxaadka si ballaadhan uga hadla inkastoo ay habboon tahay in kutubta kale loo eego taariikhu lumam walmuluk lilimaam adabari raximah llah waxaa si runtii qiimihiisa la uga hadlay alimaam ibnu kasiir fii kitaabihi albidaaya walnihaaya si urursan waxaa usoo ururiyey sheekh loo yaqaano maxamuud shiid khata fii kitaabihi alfaruuq lqaa'id oo cumar kaga hadlay waxaa si urursan uga hadla kitaabka loo yaqaano lilmuxibi dabari oo ah riyaad nadira lilkhulafaa'i alarbaca waxaa ka hadla kitaabkan horteena yaala oo sheekha loo yaqaano cabdisalaam najaar uu leeyahay oo loo yaqaano alkhulafaa alarbaca waxaa si urursan aada uga eegi kartaa kitaabka uu runtii qoray alimaam jalaal addiin asuyuudi ee loo yaqaano yani alkhulafaa ikhwati fi llah taariikhda cumar halkaasiina ugu tegay iyagoo fidsan caawa iyo habeenada labaad ee kusoo xiga waxaan jeclay inaynu ka hadalno dilkii cumar binu khataab radia allahu canhu oo ficlan dilka cumar badha horeynu uga soo hadalnay caawana intii hadhsanayd ayaynu bilaabi doonaa cumar dilkiisa ikhwati fi llah oo culimmadu ay ku sheegaan marka ay soo ururiyaan in ay ka qeyb galeen dhowr nin oo ay ka mid ahaayeen ninka loo yaqaano kacb ibnul axbaar oo runtii jinsiyadiisu ay yahuudi ahayd wa ficlan soo islaamay oo islaamka isu soo dhiibay culimmaduna runtii islaamnimadiisa ay wax ka sheegaan iyo taariikhdiisa waxaa ka mid ahaa nin loo yaqaano jufayna arrumi aw alambari kama qaala bacdu asxaabi siyar alambari aw irumi oo nin nasraaniya ahaa waxaa ka qeyb qaatay ninkii dilkiisa fuliyey oo loo yaqaanay fayrus ama abu lu-lu ah ibnu rustam waxaa ka qeyb qaatay ninkii habeenkii inoogu dambeeyay aynu ka hadlaynay ee la odhan jiray hormazan oo ka mid ahaa nimankii ardulfurus hogaankooda hayn jiray hurmazan habeenkii aynu ka hadlaynayna hawanda iyo taariikhdii tustar iyo furashadeedii ayaa sababtii uu madiine ku yimid aynu ka soo hadalnay idan uma baahno inaynu caawa dib ugu noqonno inaynu ka hadalno hurmazan iyo sidii uu madiine ku yimid sidii lagu soo qabtay sidii uu madiine ku yimid iyo sababtii uu isu soo dhiibay intaba markii aynu ka hadlayna habeenkii inoogu dambeeyey baynu ka hadalnay idan hormazan madiine markii uu yimid waxa uu ku biiray qol uu sii hayay ninka loo yaqaano kacb ibnu laxbar aladi kana yucallimu alqiraa'a waalkitaaba abna'a almadina ninkaasi oo shaadhka uu ku shaqaysan jiray ahayd alkitaaba waalqira'a sida maantaba yani ma garatay laafitaadka iyo titaliska badan ee dunida jira muslimiinta loogu gumaysto yani asmaa lbaraaq magacyo waaweyn oo sita maa yusama xuquuq linsaan aw maa yusama gayruha oo magacyo badan loo bixiyey ayaa waktigaasi kacab ibn laxbaar qolkii cumar lagu dilayay madiine gudihiisu ah waxay ahayd laba maqsin oo kana yucallim abnaa'a almadiina uu ku beri jiray ardaydii dhalinyarta ahayd ee ansaartu ay u badnaayeen qiraa'ada iyo sida wax loo qoro waxaan u ahaa qolkii lagu shiri jiray ee lagu soo mari jiray habeenka saacadaha dambe waa kama qaal bacdu asxaabi siyar habeen habeenada kamid ah oo allahuma salli calaa maxamed ninka loo yaqaano kacab ibnu laxbaar uu ku ballamiyey fayrus iyo allahuma salli calaa maxamed juvayna oo nina aanu ninka kala ogeyn oo isagu uu soo wada ballamiyey ayaa iftiinkii la baktiyey markaasuu yihi laa naraa shay-an axaduhum mid iyaga kamida ku yihi waxba ma aanu arkayno maxaad iftiinka ushidi weyday si aynu isu aragno oo aynu u wada tashano miyaad garanaysaa bu ihi cidda aynu ka tashanayno waa ninka maanta ugu muraaqibsan buu yihi magaalada madiina waa ninka ugu soo jeed badan waana ninka ugu warxayn badan habeenkii buu yihi ma jiro meel iftiimaysa oo kamida magaalada madiina oo aanu habeenkii ag tegin oo aanu ka warhelin sababta dadkaa soo jeediya idan ku guulaysan mayno inuu warkeenu qarsoonaado iyo inuu iftiini noo baxo sidaasaan kaaga baktiyey buu yihi wuxuu uga jeeda cumar binu khataab waa nin soo jeed badan oo habeenkii socoda marka wuu ka warhaynayaa dhaqdhaqaaqeena jira halka markaa sidaasaan u baktiyo sidaasaynu ku tashanayna iyadoo meeshu ay madowdahay kacba bnu laxbaar ficlan kana yatasanac yani bitawraat tawraat buu iska samayn jiray warasuulu sala allahu alayhi wasalam laa tusadiquu bani israa'iila walaa tukadibuuhum aw kama qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ree bani israa'iil hana beeninina hana rumaysanina oo sababtu ay tahay leanno kitaabkii hore inuu inxiraaf yahay waxa uu kuu sheegayay iyo inay run tahay cida garan maysu laha rasuulku calayhi salaatu wasalam marka riwaayaadkay warinayaan saxaabadu kumay degdegi jiren laakiin bal way dhegaysan jireen waxay sheegeen idan kacb ibnu laxbaar suxuf buu soo qaadan jiray oo saxaabada uga warrami jiray waa minhaa insha alxafu subxaana dilkii cumar saddex cisho markii ay ka harsanaayeen tii uu sheegay cumar xagga dambe ayay loogu tegi doona waxaa xusid mudan oo culimmadu ay tilmaamaan inuu ka qayb galay nin muslima oo runtii saalixa oo kamid ahaa saxaabadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ficlan qeybtii hore culimadu waxay leeyihiin akhtaa awalan walakin taaba lilahi subxaanahu watacaala sababtuna waxa ay ku tilmaamaan isagoo runtii iimaankiisu aanu sugmin oo markiisii horeba dee ficlan ikhwani fillah saxaabadu way isku dhex jireen sida dad badani ay moodayaan marna la wada heli maayo dad wada toosa qaacidada iyo qiyaadada hogaanka ayuunbaa loo baahan yahay inuu toosnaado islaamka laakiin shicibka iyo dadka muslimiinta ee caamka ah way qaybsanaanayaan idan saxaabada hogaankooda toosnaa sida uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku barbaariyey laakiin qaacidada oo shacabka kale muslimiinta ah ee saxaabadu dee waxay kala lahaayeen faminhum daalimun linafsi waminhum muqtasid waminhum saabiqun bilkhayraat sidaa ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa u ku sheegay idan cuyeyna bin xis alfuzari oo runtii kamid ahaa nimanka uu yeedhay kacab ibnu laxbaar oo uu kula ballamay gurigaasi cuyeyna oo runtii la yidhaahdo waxay ogaadeen nimankaasi tadbiirka cumar dilkiisa ku jiray in ninkaasi cumar ay isku dhaceen markii uu talada muslimiinta qabtay oo sababtu ay ahayd dhul uu abubakar ka sheeganayay abubakar waa saxaabi aada iyo aada u raxmad badnaa ayaa cumar ugu diiday warkaasay soo heleen idan waxay u yeedheen cuyeyne binu xis waa ay la hadleen habeenkii bay meesha ku kulmiyeen weliba riwaayaadka qaarkood waxay sheegayeen inay khamri siiyeen kana yashribu lkhamr fii hada lwaqt waktigaasi inta aanu toobadkeenin khamrigu cabi jir waxaana ereyadii ka mid ahayd markii ay la hadlayeen ishrab calaa dami cumar waxaanu doonaynaa caawa inaanu arrinkaa la hadalno laakiin arrinka ka hadalkiisa waxaa ka horeeya inaad khamriga ku cabto dilka cumar bn khataab radia allahu canhu faqaala lahum war nimayahu ma ay haboono khamri hadday siinaysaan inaa hadal i raacisaan aqulu lakum kama qaala imrau lqays min qab alyawma khamrun wagadan amru waxaan idiin sheegayaa buu yihi sidii imralqays uu hore uu yihi alyawma khamrun wagadan amru maanta waa khamri berrina arrin baa xigi doona imralqays oo aabihii la dilay oo loo soo sheegay isagoo naadiga khamriga jooga oo khamri cabaya ayaa loo sheegay aabihii in la dilay ninkii warramayay buu ku yihi alyawma khamran alyawma khamrun wagadan amru maanta waa khamri laakin berri toola arrin baa xigi doona sidaasaan idin leeyahay buu yihi wa fii bacdi riwaayaat sidii buu ku baxay isagoo habeenkii oo dhan soo jeeday cumar binu khataab oo runtii salaadii duhur ka soo baxay oo gurigiisii tegay oo uu la joogo nin muslima oo runtii aada u dekiya oo ansaartii ka mid oo zayd ibnularqam la odhan jiray ayaa albaabka uu ku garaacay dabeete zayd oo runtii asxaabi markaasi da-da cumar aada uga yaraa maca dalik runtii la soo kolay rasuulka calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi bn umey bnu saloolna taariikhdiisa wax ka hayay oo qaraabo ay ahaayeen ahaana runtii nin ku dhadhow hogaankii muslimiinta oo wax badan la socda ayaa ninkii markuu aragtidiisii arkay waxay la noqotay in aanu khayr u jeedin dabeete waxa uu ku yihi yaro joog amiir almu'miniinka ayaan kuusoo weydiinaya inaad u gasheen cumarna runtii muu lahaan jirin xaaji ilaaliya oo dadka ka hor joogtada laakiin saxaabigaasi maalintaa markii uu ka yaabay buu dib uga celiyay ikhwatii fillah waxaa runtii la yidhaahdaa oo culimmadu ay tilmaamaan cuyeyna iska xanaajiyey wuxuu yihi war amiir almu'miniinkaan u baahanahay adigana kuuma baahnin miyaan soo galaa mise waxaad ii ogolan doontaa inaan adiga ku dhaafo dabeeto cumar buu sheegay cumar baa ku yihi ya amiir cumar buu ku yihi ya amiir almu'miniin ninkaa wejigiisa dhib badan baa ka muuqata bal ka waran haddii anigu aan kaaga filnaado saxaabadu runtii hubkooda may dhigi jirin wa laysat alcibratu bijamci yani bijamci alaslix qadiyadu maaha hubka oo inta la ururiyo meel la dhigo nabadgeliyada laakiin nabadgelyadu waxay ka bilaabantaa qofka muslimka oo iimaankiisa la dhiso saxaabigii isagoo seeftiisa sita isagoo warankiisa sita isagoo gaashaankiisa sita ayuu masaajidka iman jiray waa fii khilaal cishiriina sana labaatan sanadood lama hayo saxaabi saxaabi ku fiiqay soef lama hayo fi taarikh lislaam waa iyagoo niman dil badan oo dhib badan ah qadiyadu markaa waxaan uga jeedaa zayd bin arqam markii u lahaa aan kaaga filnaado hubkiisu waa u dhamaystirna oo dee seeftiisii iyo qalabkiisii wuu sitay isagoo cumar ibnu khataab iskala jooga ikhwatii fillah waxa uu cumar ku yidhi iska soo daa dabeete zaydna waa uu fasaxay waxa usoo galay cuyeyna bin xusn alfusaari cuyeynaa salaamay dabeete salaantiiba cumar u celiyey wuxuuna war maxaa ku keenay xilligan waa wakti duhura waana waktigii qadada loo taagnaa haddii aada diyaar u tahay inaad ila qadayso ila soo fadhiiso marka cumar ibnu khataab timir angegan oo runtii sanadihii hore la jaray baa meesha u taalla iyadoo madiine sanad walba ay kasoo go-aan timir aada u wanaagsan dabeete waxau yihi timirtan angegan uma baahna ya amiir almu'miniin laakiin waxaan doonaya inaan kaala hadlo arrin aan u baahnaa inaan kuu sheego cumar ibnu khataab oo runtii ul sidan jiray caado waxa u ahayd ul adag oo runtii uu qaadan jiray oo uu ku dhex mari jiray muslimiinta gudahooda habeenkii iyo maalintiiba wa kana yucadibu binnaas dadka ninka xadgudbana si aan runtii dhib badan u geysanayn ayuu ugu edbin jiray cumar bn khataab radia allahu canhu dabeete cumar ayaa markii u arkay cuyeyna wejigiisa iyo dhihiisu sida ay umuuqdaan iyo soo jeedkii waa nin in badan dadkii ugu khamri cabka badnaa qabla alislaam buu cumar ahaan jiray waa nin khibrad u leh oo garanaya khamrigu wuxuu yahay iyo dhibaatada uu leeyahy waana saxaabigii dartii lagu xaaraantinimeeyey aakhiru aaya ee ilaahay subxaanahu watacaala bariyey kamaa fii bacdi kamaa fii bacdi riwaayaat waxaa la idhaha ushii buu ku dhuftay ninkii cuyeyna markaasuu cuyeyna yihi maa hada ya amiir almu'miniin markaasuu mar labaad ku celiyey mar saddexaadna markaasuu ku dhuftay saddex goor oo runtii aan aada u adkayn buu cumar ku dhuftay faqaal ma dembi ya amiir almu'miniin wuxuu yihi isago maa doonayn inaad cadhooto oo aada dagaalanto oo umaad iman buu yihi inaad cumar la dagaalanto wallaahi law saaractanii la saractuk walaw qaataltanii laqataltuk horeynu isu naqaanay buu yihi cumar haddaynu legdano horay carabi isu taqaano waynu isgaranaynaa buu cumar yidhi hadday dil noqotona waynu isgaranayna bal waxaad samayn karta samey buu yihi cumar binu khataab markaa ninkii cuyeyna ayaa naxay waa fii bacdi riwaayaat oo runtii culamada qaar ay mulaaxadeeyeen waxaa la leeyahy cumar waxaabuu tilmaamay khinjirka aada sidato isticmaal buu ku yihi cumar binu khataab radia allahu canhu dabeete waxa uu ku yidhi isagoo argagaxsan yaa amiira almu'miniin umaan socon sidaad moodee waxaan u socday inaad aan kaala hadlo dhulki dhulku siin maayo buu yihi cumar muslimiintu ay leeyihiin aniguna kuma siin karo abubakarna kuma siinin buuri cid ku siin karta oo ku sharciyadeyn kartaana ma ay jirto buuri laakiin se umaad socon bu yidhi inaad cadhooto oo aada dagaalanto waxaan saddexdaa olood kuugu dhuftay bu yihi inaad cadhooto oo aada dagaalanto waxaad samayn kartaa tumaysa bu yihi cumar bnu khataab radia allahu canhu wa ficlan cumar saxaabi aada u haybad badan buu ah wa kana laa yakaafu waayo waxa uu garanayay dee dadkii dil hadday noqoto iyo dagaal hadday noqotona qabla alislaam abuljahl ninka keliya uu quraysh oo dhan reer bani maksuub uu ka dhashay abuljahl waa reerkii quraysh ugu dagaal badnaa oo khaalid bin walid ee ilmaadeer ruma ayay ahaayeen ninka loo yaqaana camr binu hashaam haddana cumar buu ugu jeclaa oo abti u ahaa leanno nin dhib badan buu cumar ahaa qabla alislaam dadka runtii uu aada u ilaaliyana wuu kamid ahaa waana sababtii cumar keentay inuu islaamka muslimiinta coleysto abtigii baa ku beeray baa la yidhi qabla alislaam oo yihi saldadaydii bay duulaan ku yihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo nimankaasi ma garatay la socda ikhwatii fillah cumar oo ahaa nin tababaran waktigaasi oo isku kalsoon oo allahuma salli calaa maxamed cuyeyne la hadlay cuyeyne ilaahay baa kusoo hanuuninaya waxala maalintaasuu ilaahay usoo noqday aada buu u ooyey dabeete waxau ku yihi ya amiir almu'miniin wuxuu soo saaray khinjirkii cumar lagu dilay waxau ku yihi waxaa iisoo dhiibay markaasuu cumar afka qabta laa tuxadisnii biaxad aniga cidina cidigama warantay bu yihi cumar binu khataab radia allahu canhu islaamku taariikhduu sameeyey ayaa runtii u baahan in dib loogu noqo oo cumar ma wuxuu ahaa shaksiya habiya aan ogeyn in la dilayo ma u oga ficla waa fi lxadiisi saxiix akhbarahu rasuulu sala allahu alayhi wasalam xadiis saxiixa ayaa uu kasii warramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam cumar inuu shahiid yahay wa kana laa yaclam ficlan mau ogeyn waktiga uu istishhaadayo laakin waxaa uga sii warramay rasuulku calayhi salaatu wasalam ikhwatii fi llahi cumar markii uu afka qabtay ayaa uu ku yihi adigu ilaahay usoo noqo khamrigana iska daa buu cumar yidhi markaasuu ya amiir almu'miniin maan cabin wuxuuhi way kaa muuqataa buu yihi oo bahalka aada baan u aqaanaa bu yihi cumar bn khataab radia allahu canhu laakin iska daa oo ilaahay usoo noqo waxa la cuyeyna binu xus wuxuu doonay inuu cumar uga warramo silsiladii ahayd cufayna hormasaan fayruus iyo kacab ibnu laxbaar iyo isaga oo daraf ka noqday maalintaa laga bilaabo ciyana bin xis alfusaari oo runtii ahaa nin ad adag oo sida loo adeegsadana ay ahayd markaasi la lahaa toosnidiisu way yarta leanna markii ay taxliilinayeen baa uu ku yidhi hormasaan kayfa tasiqu hada alcarabiya almuslim adigu waxaa tahay nin rumiya aw nasrani ama waxaa tahay nin nasraniya calaa tacbiirin aakhar oo aan nin muslima ahayn sidaynu ugu kalsoonaan karaa ninkaa muslimka ee weliba ay isku dhalashada yihiin cumar ibnu khataab ninkani buu yihi waanad garanayna waa nin dhiiran buu yihi waana nin weli aanu aada u fahmin iimaanku muu degin qalbigiisa buu yihi waana ninkii iskaga galay nebiga calayhi isalaatu wassalaam iyadoo aayaatlxijaab ay soo degeen oo rasuulka calayhi isalaatu wassalaam fii suurati alxujaraat muslimiinta lagu yidhi yani min waraai alxijaab kala hadla nebiga calayhi isalaatu wasalaam ehelkiisa ayaa intuu gurigii rasuulka iska soo galay biduuni isti'daanin walaa salaamin isagoo aan albaabka garaacin isaga oo aan salaamin buu guriga rasuulka soo galay faqaal qad dakaltu ya rasuul allah markaasuu ku yuri ya rasuul allah waanu soo galno waa kugula jirnaa yani ereyga ah qad dakaltu yani waanu kula fadhinaayo waanu idinla joognay goorahan afariyo toban boqol oo sanadood ka hor baa aljaahiliya alati maxaaha rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam waxaa ka khayr badan assalaamu calaykum ereyadaasi waa kuwii rasuulku uu goorahanba waanu idinla fadhinay dee dhalinyartu ay isku salaamaan iyo waanu idinla joognay iyo waanu idinka soo horeynay runtii waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw ruduuha ay tahay qofku assalaamu calaykum inuu yidhaahdo bal ay tahayba inuu raxmadda iyo barakada ku daro si uu khayr badan u helo sida aayaddaasi ay tilmaamayso cuyeyna bin xis alfusaari waxaa la yidhaahdaa ninka caynkaasa ayuu ahaa ilaahayna waa soo hanuuniyey intaasuu ka galay dilkii cumar bn khataab radia allahu canhu wa asbaxa muslima saalixa min almu'miniin taariikhdiisii kadib ninka loo yaqaano fayruus oo a ninkii dilay cumar laba meelood waan yaro mulaaxadaynaya oo dib ugu noqon maayo labadabana waxaan kaga soo warramay taariikhdii hore mid waxa weeye halkii oo colaada ka qaaday ee ugu horreysay oo ahayd aabihii markii la dilay rustam oo runtii ahaa dagaalkii abdaalqaadisiy muslimiintu saddex boqol iyo soddon kun oo ciidankooda kamid ay jiidheen horey nagu soo sheegnay dagaalkaana waynu kasoo hadalnay aabihii ayaa waxa uu ku dhaartay hooyadiisii uu u guursado oo la yidhaahdo ilmahaasi wejiga uu ku dhalay waxay ahayd bidariiqatin hayru sharciya leano buran bintu kisra oo hooyadii ahaydna guriga boqortooyada kamid ahayd aabihiina ciidamadoo kamid ahaa gabadh boqortooyada kamida nin caadiimuu guursan karin mansabkuu dowla dawladda ka ahay laakiin gabadhaasi waxay ugu ballan qaadeen waana gabadhii ugu maskaxda badneyd farisiinta waktigaas leano yastajrad oo waktigaa talinaya labaatan jir buu ah taariikhda qaarkood fii bacdi almu'arikhiin waxay sheegeen saddex goor inay boqortooyada kusoo noqotay furan bintu kisra waxay ku xidhay mar baa aynu kulanay markiina ilaahay inan buu ina siiyey laakiin guurka sharciga ah ee boqortooyada aan u sheegaya waa markaad muslimiinta ciraaq ka saarto markaa meherkeeda rasmiga ah waxay ahayd sacad bin waqaas in qaadisiye laga saaray idan rustam wuxuu ku dhintay inuu sacad bin waqaas jabiyey muslimiintii markaa ciraaq ka dagaalamaysa markaa rus inankan fayruus la odhan jiray oo markaa da-yar ah oo allahuma salli calaa maxamed ficlan isagu ogaaday dilkii aabihi oo markii loo sheegay rustam aabaha waa la dilay waxaa jabiyey ciidan sacad bin waqaas wato waxaa soo diray cumar bin khataab oo ninka muslimiinta oo dhan ka mas-uulka ah wa ficlan ilaa xad laga gaadhsiiyey dee dhibaatadii ku dhacday ciidankooda iyo aabihii sidii loo jabiyey taariikhdao dhan baa looga waray maalintaasi waxayd colaadii ugu horreysay ee inankaasi u qaatay waxa u xigtay saxaabadu markii madain ay galeen oo runtii aynu ka soo hadalnay oo aan u baahnay inaynu dib ugu noqono oo iyadana markii yastajrad oo boqorkii uu baxsaday hooyadiibaa difaac ka gashay wadiga hortiisa oo ahayd gabadh aada u dhiiran si ay boqortooyada u difaacday oo dagaalantay ilaa xad muslimiintu markii ay qabsadeen qoorigii ay fooqa inxiyaas ku samaysay oo ay u leexatay fooqa markii muslimiintu ay soo galeen ayay sun cabtay hooyadii marka inankii la odhan jiray fayrus warkii labaad baa loo sheegay waxa la yihi caasimadii aan lahayd in midaay waa la qabsaday hooyadana sun bay cabtay maalintaa wuxuu goostay inuu isu dhiibo muslimiinta oo addoon iska dhigo si uu runtii u dilo cumar bnu khataab radia allahu canhu go-aankaasi maalintaasi ayuu kasoo go-ay muslimiintu waxay qabsadeen gobolkii inankaasi joogay isagoo marka horeba jeclaa inuu isdhiibo oo uu tago madiina oo runtii ku dhex noolaado madiina si uu ma garatay u dilo cumar bnu khataab radia allahu canhu gobolkaa markii la qabsaday dadkii lagu qabsaday buu kamid ahaa wuxuu ugu soo hagaagay dheef ahaan saxaabiga loo yaqaano muqiira binu shucba muqiira binu shucba inankaa wuxuu weydiiyey wuxuu yaqaano wuxuuhi waxaan ahay nin xadaada oo farsamo yaqaana oo toornada aada ugu wanaagsan oo aada wax magaratay wax tuma yani magaratay qalabkan moogtay birtumista ayaan aada ugu wanaagsanahay marka koorayaashan samaynaya qalabkii markaa lagu dagaalgeliyay seefaha waan samayn karaa warmaha uma adra marka wuxuu arkay in runtii uu aada ugu wanaagsayo tababar badanna uu ku haysto waa inankii keliya ee qaangaadhay ee madiino yimaada ee aqoon lahaa ee runtii kusoo galay dariiq marka muslimiintu madiina aada baa loo ilaalin jiray laa diinani fi lmadina dadka dibadda kaga imanaya aada baa loo ilaalin jiray halka maanta xarameynka muslimiinta lagaga badan yahay tirada maanta dadka ku nool allahuma salli al ayaa cumar binu khataab loo weydiiyey oo lagu yihi ninkaasi madiine ma soo gelin cumar wuxu i ma inaga diisaa ninkaasi maya amiir lmuminiin qira ku yihi waa nin birtumista aada ugu wanaagsan oo wax badan muslimiinta anfacaya hadduu wax anfacaya laa maanic soo geliyay bu uhi cumar binu khataab radia allahu canhu sidaasuu kusoo galay magaalada madiina muiira bin muqiira binu shucba oo runtii asxaabi runtii ku toosnaa oo deki ahaa dhowr goor bay yarkaa isqabsadeen dabeetna yarkiibaa usoo ashkatooday cumar ibnu khataab wuxu uhi ya amiir almu'miniin muqiira waanu isla kadeedanahay dhib badanina wayna kala haysataa inaadna kala xukuntaa wanaagsan lacag badan baan soo saara ana uxiisiya aada bay u yartay marka muqiir uu sheegay cumar ibnu khataab muqiir u yeedhay wuxuu ku yihi inankaasi wuu kaa cabanaya waxna waan soo saara buu leeyahay adna waxaad siisaa way yar tahay ninkaa u kordhi buu yihi waxaad siiso dabeetna waxa uu ku yihi ninkani wuu googoys badan yahay weliba waxaan ka shakiyey in uu ku xidhan yahay dad kale oo waa nin aada u dhib badan buu ku yihi cumar binu khataab baa ku yihi war hawshiisa kale iska daayo ninkaasi waxa uu soo saaro dheefta ugu wanaagsan sii buu yihi cumar binu khataab radia allahu canhu sidii baa lagu kala saaray maalin dambe ayaa cumar uu uga soo ashkatooday isagoo runtii yarkuu la hadlaya cumar oo kule allahuma salli calaa maxamedin aada baad ugu mahadsan tahay ya amiir almu'miniin muqiiro si aada igala ka hadashay laakiin waxaan doonaya inaan kuu sameeyo shay aada jeceshahay dabeeta cumar binu khataab baa ku yihi kooraad ii samayn doontaa oo aad ku farad ka saarto waxaan kuu samayn doonaa bu yihi koore ka bari jooga iyo ka galbeed jooga ay la yaabaan buu yihi noociisa markii uu ka tegey ayaa cumar binu khataab uu dhowr saxaabi la hadlay markaasuu yihi asamictum ma qaal almajuusi alsaqiir aladi tawacadanii qabla saacaat miyaa maqasheen bu yihi yarkii majuusiga ahaa ee dabcaabudka ahaa oo saacada ka hor buu halkan igula hadlo uu ii hanjabay bu yihi cumar bnu khataab faqaal yani kayfa tacawacada bika ya amiir almu'miniin oo sidee buu ninkaasi kuu hadiday wuxuu yihi qis uu ii dhiibay bu yihi waxay bu yihi waxaan samayn doonaa arrinka beri jooga iyo ka garbeed jooga ay dhagaha faraageliyeen koorihii uu yarku ka hadlay cumar sidaasoo u fatay wa ficlan waana sidii ay u dhacaysay cumar saxaabi aada u xakiima oo runtii garaadkiisu iyo fahamkiisu uu aada u badan yahay buu ahaa haddana cadaaladdu islaamku sameeyey may ahayn iyo nidaamka nabadgelyada islaamku sameeyey ma aha nidaam qawiya oo qawiyadu aynu uga jeedna ay tahay daqd iyo xoog dadka la saaro islaamku amnigama wuxuu ku sugaa in qofka adaadis weyn la saaro maya islaamku qofka ayuu nabadgelyada ka doona iimaankiisaa qawo laga dhiga dabate iimaankiisaa xiraasee cumar madiine oo dhan buu dhex mari jiray afarta shanta habeennimo xataa kuwa yani doonaya inay dilka cumar ka qeyb galaan buu nabadgelye siiyey cumar bn khataab radia allahu wa kana yaclamuhu ficlan waanu ogaa dhaqdhaqaaqooda oo insha allahu tacaala xagga dambe haddii aynu gaadhno markii dilkiisa oo suurtagalay ayuu ka hadlay cumar bn khataab isagoo saxaabada haddii la isqabsado waxoogaa u ishaaraya oo uga sii ila bixinaya waxyaalihii ula kulmay fayruus inankaasi habeen habeenada ka mid a ayaa waxay kulmeen hurmazaan iyo ninka loo yaqaano kacab ibnu laxbaan aada bay u wada hadleen dabeete wuxuu aada uga cabanayay ninka loo yaqaano hurmazaan wuxuu waa nin jabbaana oo fulaya oo aan khayr lahayn oo furaska dayaca waana ninka dayacay buu ihi fursadii xajka cumar oo uu keligii xajka u raacay oo cid kaleoo ku wehelisa aanay jirin oo weliba khinjirkii la siiyo waa ninkii dayacay buu daasi uu lumiyo laakiin anigu waxaan doonayaa inaan u aaro aabbahayi hooyada wa saaqtulu cumar anaana dili doono cumar ibn khataab radia allahu canhu waa nin da-yar dhimasho kusoo talagalayn muhimadda uu madiine u joogaana ay tahay inuu dilo cumar bn khataab radia allahu canhu waxaa taa barbar taalla cumar oo runtii aan ahayn saxaabi jecel in dad badani ay ag joogaan oo ay ilaaliyaan habeenkiina aada u socda weliba salaada subaxna isagu toosiya saxaabada masaajidkana isagu ku tukiyo dee saxaabada uga sii horeeya sidaynu arki doonana dee astaartii kacbada isaga yani allahuma salli calaa maxamed almasjid annabawiy ashariif cafwan gidaarada sida culimada qaar ay tilmaamayaan halkii lagu dilay oo xagga dambe insha allahu tacaala aynu ku xusi doono ahay ikhwati fillah kacab ayaa wuxuu sheegay in khinjirkii lagu wareejiyey fayruus waa sida aynu hore u sheegnay toori dheer oo sida seefta ku dhadhow oo dhexda la qabsado oo inta uu qofku haysto oo keliya ay bannaan tahay inta kaleba ay afaysan tahay oo qofka ku dagaalama yaqaana macnaheedu ay tahay inaan laga qabsan karin leannu inta kaleo dhan way afaysan tahay waxaa keliya oo bannaan intaa uu qofku haysto waana ficlan dadkii hore ee gacanta ka dagaalami jiray ee sayfaha ku dagaalami jiray shay aada u yaqaaneen bay ahayd waxaa xusid mudan ixda layaali habeenada habeen ka mid a oo runtii ay wada joogeen fayruus iyo allahuma salli calaa maxamed hurmazan iyo kacab ibnu laxdar ayaa cabdiraxmaan bin cawf ayaa kusoo baxay waa gidaar bay taagnaayeen dabeete socodkoodii ayaa waxaa dhacay runtii naxdintii markay cabdiraxmaan bin cawf arkeen baa khinjirkii ugu dhacay dabeete u arkay khinjirkii laakiin wuu iska dhaafay cabdiraxmaan bin cawf waxaa la idhaha warkaasi wuu gudbiyey laakiin cumar binu khataab baa hakiyey waayo cumar muu jeclayn in la raacraaco warka aan muslimiinta khuseyn ee isaga khuseeya waa kamaa nara insha alla xaqu subxaana dilkiisii wuu ka dardaarmay hadduu yahay nin muslima waa uu ka hadlay haddii aanu ahayn nin muslimana uu ka hadlay cumar binu khataab radia allahu canhu xataa caruurtiisa ninkii ugu fudubaa oo ugu dhaqdhaqaaqa badnaa xagga xarakaadka cubaydullahi bni cumar la odhan jiray markii cumar la dilay kadib dardaaran dheer buu cumar ibnu khataab muslimiinta ka siiyey isagana si gaara uu sii siiyey waxaa xusid mudan fayruus oo markii uu la soo tashaday kacab ibnu laxbaar iyo allahuma salli calaa maxamedin ninka la odhan jiray hormazaan wuxuu ku beegay habeenkii bal socodkiisa ka waran cumar binu khataab cumar oo socda cidima dili karta waayo waa nin tababarkiisa aynu naqaano fardafuul badna waana nin qawiyo aada u xoog badan marka isaga oo socda way adag tahay adigu taladii baa laisku celcelinaya waktiga lagu beegi jira waxaa yihi waxaa ugu dhow marka uu salaada galo oo waktiga salaada sidee udhici kartaa waa salaada subax oo runtii mugdiya oo madow laannu muu jirin dee iftiinka maanta la isticmaalay faraha badan saxaabaduna inta badan dee laba go- bay isticmaali jireen marka maadaama dhulku uu qabow yahay qofku waa hilaabnaayo allahuma salli calaa maxamed dee go-buu sitay markaa sida loo arkaa qofku daa'imanna كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا دخلت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه كما قالت عائشة رضي الله عنها رسولك عليه الصلاة والسلام ونور شيكين شري أنه ونور شيكين شري فإذا دخلت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه هذه أي صلاة صوقشه waxaad moodaysa inaanu na garanayn annaguna aanaan garanayn markaa saxaabadu haddii masaajidka soo gasho aada bay ukhushuuc badnaayeen riwaayaadka qaarkood waxay leeyihin wuxuu isku dhajiyey tiirarkii mid ka mida riwaayaadka laakiin ugu badani ugu ictimaadka badani waxay leeyihin wuxuu soo galay safkii hore oo cumar markii uu sujuuday ayaa allahuma salli calaa maxamedin uu ku dhuftay jooridii koowaad oo ficlan waa uu awoodaya inuu kaco o uu qabto laakiin sujuuddiisi buu iskaga jiray ilaa tii lixaad uu dareemay cumar bn khataab radia allahu canhu oo la yidhaahdo waa tii uu dhintay cumar bn khataab radia allahu canhu markaasaa cumar axad asaxaaba uu faray inuu tukiyo dadka cumarna waxaa la yhaha markaasaa cabdiraxmaan bin coof ayaa soo baxay oo runtii salaaddii muslimiinta uu dhamaystiray fayrus oo runtii khinjirkii sita ayaa baxsaday marka axadu saxaaba ayaa gu-iisii ku tuuro dabeeta markaasuu ku qabtay oo gu-i buu udhigay markaasuu gu-ii soo galay si aanu u dhaafin muslimiinta markii uu arkay in gu-i lagu hayo oo aanu dhaafi karin ayaa khinjirkii isagu iska taagay meel runtii halisa sidii buu ku dhintay markiiba isagaana isdilaba riwaayaadka saxiixi ay leeyihiin saxaabada saddex iyo toban qof ayaa dhaawac fududi soo gaadhay markii uu cararayay qabashadiisii intii aanu saxaabigaasi go-a ku qaban cumar waa lala cararay waxaana runtii la geeyey guri kamida guryihiisii saxaabadu markii ay salaadii ka baxeen oo cumar bin khataab radia allahu canhu ay runtii dhiig badanina uu ka baxay maca dalik muslimiintu ay dareemeen in dhib badan ay haysato oo ay geeri u eg tahay ayaa madiine oo dhan dadkii waxay iskugu yimaadeen guriga cumar bin khataab uu ku jiray cabdillahi bn cabaas baa weydiiyey axad asaxaaba markaasuu ku yihi ka waran amiir almu'miniinkii markaasuu yihi la garan maayo axayun am maat anaa ugu dhawaa ilaa iminka buu yihi waa daboolan yahay oo cid garanaysa ma ay jirto miyuu nool yahay mise waa u dhintay oo miyaydaan aqoonin bu yihi halbeeka cumar bn khataab radia allahu canhu cumar miyaydaan ogaan bu yihi waxa lagu ogaaday inuu dhintay iyo inuu nool yahay faqaal laa nadri cabdillahi bn cabaas saxaabi aada u xakiim u ah uluu lahu asala asala ya amiir almu'miniin haddaad doonaysaan cumar inay nololi un ku jirta bu yihi waxaad ku tirahdaan bu yihi asala asala ya amiir almu'miniin dabeete cumar buu isul taagay faqaal asala asala ya amiir almu'miniin cumar baa booday faqaal asalaat duhri am salaat lcasri laa khayra man dayaca salaat ma casarba mise waa duhr buu yidhi khayr ma uu laha mid salaadiisii dayacay dabeete haddana dib buu udhacay markaasuu daboolmay saxaabadu markii kadib sida cabdillaahi bn cabaas uu ugu sheegay marka ay doonaan inay ogaadaan cumar inuu dhintay iyo inuu nool yahay waxay odhanayeen un asala asala ya amiir almu'miniin yani ereygaasi oo runtii aanan jeclayn inaan u bambaxo salaadu sida ay tahay iyo dadkii wanaagsanaa siday ku ahayd oo insha allahu tacaala halkeeda loogu tegi doono ayaa uu ku lahaa cabdillaahi bn cabaas markii uu ka soo baxay ayaa muslimiintii oo dhani qof walba waxa uu doonaya inuu arko waxaa sid mudan hurmazan oo runtii cumar ay aada u saaxiib ahaayeen oo cumar uu ku dadaali jiray inuu islaamnimada ilaahay qalbigiisa geliyo oo gabadhiisii ay dul taagantay fataqulu lahu limaada laa tadhabu ilaa amiir almu'miniin mu'miniintii oo dhani way u tegeen amiir almu'miniinka adigu maxaad ugu tegi weyn marka inan yaroo u dhalay oo qumaadabaan la odhan jiray oo runtii ilaahay iimaankii ku sugay oo madiine ku koray ayaa hooyadii u tegay oo tiri yaa ummi marka muu ogeyn ficlan oo arrintan dee kama warhaynin wuxuu ihi aabahay lama mid aha bu ayay tihi magarata dadka muslimiinta muslimiintu waa lababa ayuu yidhi qaar way murugoodeen oo murugadii baa weli ay la magaratay laakiin murugadii waxay la sod u tegeen amiir almu'miniin laakiin aabahay halkan unbuu fadhiyaayo waanu daboolan yahay waxaad moodaa buu yidhi in cudur kale uu sii saarmay buu ku yidhi inanku hooyadi ma garanayo sababta weliba isaga amiirulmuminiinka saaxiib bay ahaan jirtay qadiyadaasi waxay soo baxday shiiriin gabadhii aynu ka hadlaynay ayaa cumar bin khataab markii cabdila cubaydallaahi bin cumar laysku qabsaday miyaa la dilaa oo markii dambe hormadaniyo isagaa dilay jufeynay waxaan o dhan isagaa doontay markuu macluumaadkii soo ururiyey markii dambe laysku qabsadaa shiiriin oo la soo daayey oo madiine timid ayaa qadiyadii aada uga hadashay oo gabadhii aynu ka hadlinay markii uu ita soo dhiibay ahay ikhwaani fillaahi madiine waxaa u imanayay dad badan cumar oo qaarkood ay ku lahaayeen allahuma salli calaa maxamed amiir almu'miniinka marka ay la hadlayaan ya amiir almu'miniin oo marka uu soo yaray ifaaqa ay ku dhacdo aanu ku keenin dhakhtar dabeetna nin mus nin reer beni xaarisa loo keenay ninkaasi biyuu siiyey sharaabku ugu jeclaa amiir almu'miniinku biyihiiba waxay kasoo baxeen halkii tooridii ugu weyneed ay kaga dhacday dabeetna waxa uu ku yihi amiir almu'miniinku nolol kama aynu sugayno kol haddii caanihiiba ay halkii daloolka sidooda uga soo baxeen yani aada bay u adagtahin in inagu wax u qaban wa ficlan dee may jirin horumarka maanta bani aadamka u gaadhay inkastoo qadarkuna uu halkiisa ah ikhwati fillaahi waxaa la yidhaahdaa cumar waxaa la hadlay axad asaxaaba wuxuu ku yihi ya amiir almu'miniin waad arkaysaayo dhib badanina waa jirta muslimiinta adaa ugu adadkaa uguna toosni badnaa bu maanta muslimiintu markaasi maa waraa albixaar dunida intii jirtay waxay ahayd dunidu waxay berigaa jirtay dee berigaa dhexe maanta la isku haysto maaha arrin fudud yani wadanka yani asharqu laws meeshaa beriga dhexe la yidhaahdo ee maanta dunida oo dhanina ay ku muransan tahay ayaa allahuma salli calaa maxamedin yani ilaa berigaana ay ku muransanaayeen dunidu ay ku muransanayen waana meeshii allahuma salli calaa maxamedin waktigaasi cumar bin khataab uu gacanta ku qabtay waxaa la leeyahay waktigaasi dee muslimiintu halkamay joogeen waktigaa dee boqortooyadii farisiinta waa la wada jiray dhulkoodii ugu daba turkiga almelik xaqan ayaa axnaf bin qays uu gaadhay marka cumar bin khataab baa joojiyey oo yihi xuduudda turkiga ha gelina waktigaasi oo turkigu waktigaasi may ahayn intaanu islaamku gaadhin dad jiraalkoodu jira maahayn lakin boqortooyo kooban bay ahayd waana marka la yidhaahdo almelik xaqan waa markii axnaf bin qays uu dib uga soo noqday ee uu la hadlayey u ku lahaa namuu farin amiir almu'miniinku inaanu kuusoo gudubno laakiin haddaad edebsan weydo waanu kuusoo tallaabi doonaa buuri marka waxaa la yidhaha wuxuu ugeliyey qoraal uu sameeyey buu leeb ugeliyey markaasuu leebkii u tuuray ikhwani fillaahi dee muslimiintu intan carabi joogtana waktigaa cumar bin khataab gacantuu ku hayay bal dadka muslimiintaa ee gaadiidka ugu dheer uu faras yahay ee intaa ku baahsan ee taladoodu ay intaa ku urursantay ee cumar bin khataab uu keligii gacanta ku hayay iyo lix ka mida ahlu shuuraha muslimiinta hogaanka muslimiinta waxaa cumar iyo lix ah yani ma garatay creamkii saxaabada oo ahlu shuuraha toddobadaa qof baa muslimiinta oo dhan u talinaya bari ilaa galbeed oo saxaabiga ka hindhisa muxuu ahaaye allahuma salli calaa maxamed misra gudihiisa arrinkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa uu ku xidhnaa cumar bin khataab radia allahu canhu oo halkaa ka maamulay saasay iskugu xidhnaay marka waxa uu ku yihi axadu asaxaaba yaa cumar islaamka adaa gacanta ku hayay buuri adna o adigaa maanta waad arkaysaa bu yihi waxaa loo baahanyay bu yihi taladaasi inaad cid u magacawdo inta aanad inta aada sii dhaqdhaqaaqayso marka cumar wuxuu yihi war arrintan waxaanad iigu tirtirsiin rasuulku wuu iskaga tegay bu yihi isagoon cid u magacaabin muslimiinta wamaa yani khallafa axada isagaana dadka ugu khayr badnaa buuri abu bakar oo allahuma salli calaa maxamed muslimiinta ugu fadli badnaale dariiq dariiqii aan ahayn buu adeegsaday oo allahuma salli calaa maxamed anugu imagacaabo labadaba waan raaci karaa bu yihi laakiin waan kula daraysana bu yihi cumar bin khataab radia allahu canhu waxaad igu yeedhaa buu yihi cali bin abi aalib iyo cusmaan bin cafan iyo talxa bin cubaydallah saciid bin sayd sacad bin awqaas iyo cabdiraxmaan bin awf saxaabiga loo yaqaana abu talxat alansaarina soo raaci buui waa la raadraadiyey waa la raadraadiyey cumar oo runtii aada iyo aada ma garatay dhib badan inay uga muuqato oo marna daboolmayey way u yimaadeen dabeete waxa uu ku yihi waa arkaysaa ano dhib badan baa i haysata waana laga yaaba bu yihi inay noqoto ti aan ilaahay kula kulmin muslimiintii oo dhan dibadday taagan yihiin oo qof walba wuxuu doonaya inuu cumar ogaado bal xaaladiisa wuxu uhi waxaan doonaya inaad shirtaan saddex cisho saddexdaa cisho waxaa kusoo saareysaa ninkii muslimiinta u telinay lixdii naasi waa inaad shirtaan dalxa binu cubayd allahi baa idinka maqan wuu idin imanaya suga haddii aad sugi kartaan haddaad sugi kari weydaan waa inaa magaratay idinku tashataan bu saciid binu sayd ninkaa ilmaadeer baanu nahay buu yihi walaashiina waan qabaa waana kamida min casharati lmubashari waana tobankii jannada loogu bushaaray ninkaanu tolka nahay ma dooran kartaan bu hi cumar bin khataab radia allahu canhu waayo ma doonayo islaamku inuu boqoto noqdo bu hi cumar bin khataab oo la idhaha cumar baa tegey dabeete nin reer beni cadiye ayaa dabeete islaamkii u teliyay cabdillaahi bin cumar waa saxaabi caalima waana inankaygii buu yihi haddii tiradiinu saddex iyo saddex ay noqoto isaga ayaa u marag furaya dhinaca uu ku jira cabdiraxmaan bin cawf ayuu raacaya buur tiraduna sidaasay ku dhamaystirmaysaayo afar iyo saddex ayaa noqonaysa cabdillaahi bin cumarna wuxuu le marag baad ka tag dhinaca uu ku jira cabdiraxmaan bin cawf ayaad raacaysa hadday saddex iyo saddex noqdaan hadday kusoo saari waayeen saddex cisho waxba weli muslimiinta khilaaf bay u wadaanay buu yihi waana intii ugu khayrka badnayd lixdooda madax waa inuu meesha kaga taga buu yihi abu dalxat alansaari saxaabiga ansaariga ee albaabka u taagan lixdooda madax waa inuu halkaa kaga taga buu yihi lixda la dilaya waa ay waa cali bin abi aalib waa cismaan bin cafan waa raggii aada garanayso ikhwaani fillah wuxuu ihi talada islaamku waa inay toosnaato hadday saddex cisho waxba kusoo saari waayeen way iskhilaafeen waa inaanay waxba kasoo bixin buu yii lixdoodaba halkaah lagu dila buu yii hadday noqdaan saddex iyo saddex sida aan idin sheegay waxaa la raacayaa dhinaca uu ku jira cabdiraxmaan bin cawf waxaa rajaxaya cabdillaahi bin cumar hadday diidaan saddexda kale buu yihi halkaa ha lagu dilo buu yihi cumar bin khataab radia allahu canhu saddexda kale hadday diidaan dhinaca uu cabdiraxmaan bin cawf ku jiro waayo saddexda kaleba halkaa lagu dilo buu yihi si talada muslimiinta ay utoosnaato waa xasmi wey yani may ku iman talada muslimiintu sida dad badani ay moodayaan arrin musaadafo ku yimid qadiyad ku timid allahuma salli calaa maxamed si nasiiba may ahayn laakiin arrin la xulay oo la ilaaliybe oo xataa laga ilaalinayay kuwii ugu wanaagsanaa inaanay khilaaf ku keenin talada muslimiinta wa ficlan islaamku intii uu toosnaana taladiisu ay toosnayd khilaafadu ay adkeedna waa intaa ma garatay ay sida ahay cabdiraxmaan bin cawf oo runtii asxaabi aada u xakiima ayaaba ka tawaliyey oo ku yihi war aniga idinku filan oo allahuma salli calaa maxamed bal ka warrama waana nin runtii ay casharatu lmubashariinku ay wada jeclaayeen iyo saxaabada oo dhan nin aada u dhibirsan buu ahaa caalima oo runtii maalqabeen oo aada u raxmad badan oo kamid ahaa dadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam jambigiisa aan ka fogaan jirin saxaabada saxaabi walba gaar buu ula saaxiiba masalan uu garanaya in cusmaan iyo cali labadooda mid noqonayo labadooduba isagaa mid walba uu gaar ugu sii kalsoona cabdiraxmaan bin cawf waana sida uu doortay cumar bin khataab radia allahu canhu ee uu ogaa kooda soo baxayaaba inuu cabdiraxmaan marka wuxu uhi bal ka warrama haddaan anigu idinka tawaliyo oo aan taladaba anugu qaato halkii bay ku yidhaahdeen adugu go-aan soo gaar dabeete waxa idha madiinuu kaga soo bilaabay muslimiinta oo dhan uu garanaya in cusmaan iyo cali midkood uu noqonayo waa kamaa warada fi bacdi alasaar ma cali baynu dooranay mise cusmaan taladii muslimiinta oo dhan buu soo ururiyey cali cusmaan madiine dumarka cid walba madiine oo dhan buu soo maray dabeete wuxuu iskugu yeedhay dadkii muslimiintaha masaajidka oo muslimiintii o dhan ay isku yimid qadiyadda ah ikhtiyaaru lkhaliifa oo runtii ah nidaamkaa ah dawlkafaa marka hore inay dadka muslimiinta ah u dooraan dadka aqoonta iyo toosnida lagu tuhmaya inay iska soo saaraan ka muslimiinta u talinaya ee dabeete sawt looga raadinayo dadka muslimiinta ah waa nidaam maanta runtii dadku ay soo qadimaan laakiin afar iyo toban boqoloo sanadood ka hor baa islaamku soo qadimay dadka aqoonta lagu tuhmaya inay marka hore soo saaraan oo ahlu shuurihii iyo aqoontii iyo tooslidii dabeetoo fiqo looga raadiyo dadka muslimiinta yani sawta caama dadka muslimiinta ay ka bixiyeen arrintii markii uu sidaa ku sameeyey ee cabdiraxmaan bin coof soo wada maray dadka muslimiinta ah ayaa waxaa la yidhaahdaa waxa uu soo gaadhay masaajidkii oo dadkii muslimiintaha oo dhan ay ku wada jiraan markaasuu aada ula hadlay oo aada ugu sheegay waxa loo baahanyay waxay dadku u socdaan markaa safka hore waxaa ku jira cali bin abi taalib ee soo minaafaan oo ficlan muslimiintu waxay u badinayeen cali bin abi taalib oo markaa talada qabanay sidii baanay u dhacdayo wuxuu yihi qum ya cali bin abi taalib cali bin abi taalib buu joojiyey ubaayicuka cala alkitaabi wasunna wacalaa nahji abi bakrin wacumar waxaan kugula baayacsamaya inaad muslimiinta ku hogaamiso kitaabka iyo sunnaha iyo dariiqii abibakar iyo kii cumar dabeetna waxaa la hadlay cali oo runtii ah saxaabi aada u toosli badan mujaamaladuna ay ku yaray in qofka uu wax sarbeebo aaday ugu yarayd oo hadalkiisu waadix u ah ka wuduuxi shams ubaayicuka cala alkitaabi wasunna wama staadactu calaa nahji abi bakrin wacumar kitaabkiiyo sunnaha sidiisaan kugula baayacsamay laakiin abibakar iyo cumar intaan kari karo ayaan ka raacaya dariiqood wuxuu ihi ka reeb intaan kari karo islaamku waxaanu doonaynaa inaanu iska bedelin sidii abibakar iyo cumar ay ku hogaaminay ka reeb wama statactu dabeetna u fadhiisiiye wuxu ihi istaag cusmaan bin cafaan cusmaan buu yihi sidaa ma ku qaadanaysa dabeetna cusmaan bin cafaan baa yihi waxaan ku qaadanayaa kitaabka iyo sunnaha iyo dariiqii abibakar iyo kii cumar inaan idinku hogaamin dabeetna halkiibu kula baayactamay muslimiintii oo dhanna markaasu yii la baayacsamo halkaasay baycadii ka bilaabay waxaa intaa wehelisay inanka loo yaqaano cubaydallahi bin cumar oo runtii aabihii dul taagnaa saacaddii ugu dambeysay markii ay naftu kasii baxaysay cumar bin khataab ayaa warkiibaa dadku ururinaya tooridii baa la haya tooridaa maalin waxaa lagu arkay kacb ibnulaxbaar maalin waxaa lagu arkay jufayna ayaa sitay markaa muslimiintii de aniga laftiga maalin waxaan ku arkay urmazan oo sita warkiibaa moogtay cumar kusoo ururay marka cubaydallahi bin cumar oo runtii ahaa nin xaruuriya cabdillaahi bin cumarna uu kala hadlayay cumar bin khataab radia allahu canhu oo ku yihi ninkaasi waa fudud yahay ma aan jecli in dilkayga iyo dhiiggayga qof muslima ama qof dadka kale kamid a in loo raadiyo go-aankeena maaha ninkii dilay uu dhintay arrinku sidaa ha ku dhamaada buuli haddii marag loo baahdo oo muslimiintu ay ku murmaan oo waxba ay dhacaan waxaa wax ka weydiisaan buu yihi axad asaxaaba arrinkan wax ka ogaa marka cumar bin khataab baa qaarkood wax ku sheeg sheegay xinjirka wixii uu ka arkay arrintiibaa warkii buu uray cubaydallahi bin cumar qalabkiisii buu qaatay hormasaan buu u tegay waa u soo dilay xufaynuu doontay waa uu soo dilay kacab ibnul axbaar buu doontay wuu soo waayey kacab markii uu waayey ayaa laakiin jufayna iyo hormasaan markiiba uu dilay labadooda arrintii baa dajad kicisay muslimiintiibaa runtii arrintii baa loo sheegay cusmaan bin cafaan waxaa la yidhi cubaydallahi bin cumar labadaa nin buu dilay marka axad asaxaaba iyo saxaabo kala israacay cubaydallahi bin cumar ayaa lasoo qabtay waxaa la keenay masaajidkii madiina kacb ibnulaxbaar ayaa cumar saddex cisho ka hor markii aanu dhiman buu kelmad ku yidhi wuxuu ihi ya cumar laqad ra-aytu fi tawraati anaka satuqtalu bacda halaaati ayaam markii aan soo xisaabiyey buu yihi tawraat wixii ku yaalay waxaa iiga soo baxay buu yihi dhimashadaadii inay saddex cisho ka arsantay cumar binu khataab baa runtii aada ugu qoslay waxa uu ku yihi ya yaa sanaacat atawraat adigu yani ninkaagii inagu dul sameynayay buu yihi ma garatay tawraato buu ku yihi cumar binu khataab ma waxaad ka warantay bu yihi maanta oo aada xisaabisay bu yihi ajashaydii inaad dhimashadeyda ogaatay bu yihi cumar wuxuu yihi anigu waan ku maqlay laakin yaanay cidi ku maqlin bu cumar binu khataab wa ficlan show dee waa nin tadbiirka ogaayo maalintii saddexaad waxay ahayd maalintii cumar dhintay marka masaajkiiba aada looga doodaya axad saxaaba wuxuu leeyahy siduu cubaydallahi bin cumar u dili karaa laba nin oo nin uu nin muslima yahay markaa hormaysaan dee masaajku ku jiray siduu u dili karaa halkiibaa dood badan caamadii muslimiintuna waxay leeyihin shalayna amiir almuminiinkii baa la dilay maantana inankiisa in la yidhaahdo haloo qisaaso dad buu dilay oo arrin adag oo runtii caamadii oo dhan iyo dadkii muslimiintahabaa masaajidkiisa kugu yimi oo qadiyadii baa ku adkaantay waana masaajidka bartankiisii oo laga niqaashay akhiiran isagoo runtii cusmaan binu cafaan aada uga hadlaya ayaa waxa uu cusmaan la hadlay muslimiinta marka cali bin abi aalib baa runtii xasmi ku sameeyey oo yihi haddii ay caddaan weydo inay dilka ku jireen waa in la dila buu yihi cubayd allahi bin cumar laakiin haddii ay caddaato buu yihi inay dilka ku jireen damigoodi waa hadri buu yihi oo waa in magaratay sidaa uu ku dhamaaday bu yihi cali bin abi aalib kacab ibn alaxbaar baa istaagay oo isiri qadiyadda ka hadal dabeeta cabdillaahi bni cumar baa halka ka kacay ma adigaa doonaya inaad maanta ka hadasho bu yihi cabdillaahi bni cumar waxa muslimiinta ka dhexeeya waxba ha ka sheegin buu yihi waayo warkaaga oo dhan amiir almuminiin ka ay sheegay ma aan jeclay inaan muslimiinta la hadlo laakiin adugu iska amus buu yihi oo iska dhex fadhi dadka muslimiinta dabeeta kacab oo runtii muslimiintu aanay dareensanayn oo islahaa arrinka ka hadal oo markaa lahaa sidee cubaydullaahi bni cumar loo dilay qadiyaddu ka hadlay saasay ahayd ayaa cabdillaahi bni cumar yihi war haddii la dilay haddii aan la dilin midna adigu arrinkeeda kama adadi karta wakallamanii amruka amiir lmu'miniin dabeet halkiibuu ku fadhiista baa la idhaha ikhwati fi llah riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan iyadoo arrintii hurmisan laysku haysto maaha qadiyaddii jufayn oo ahaa nin ruumi o nasraaniya oo ninkaa muslimka ah ee uu dilay cubaydullaahi bni cumar ayaa waxaa magaalada soo gaadhay gabadha loo yaqaano shiiriin oo ku soo gaadhay muslimiintu dhulkii ugu dambeeyey farisiintu ay lahaayeen oo la qabsaday ayaa nin macbad hayay oo majuusiya ayaa yidhi war halkaasi waxaa ku jirta gabadh muslimada waayo buu yihi ninka hurmisaan la yidhaha baa soo diray oo yidhi soo gudbiye oo yidhi allahuma salli calaa maxamed gabadhaasi ilaa intay diinteeda ka noqoto halkaa ha lagu hayo halkii baa la tegey waxaa laga soo saaray shiiriin gabadhaas oo muddo ku jirtay oo timihii laga xiiray oo cidyihii laga saaray oo jirkeedii wada gurtay iyadoo ku hadaafaysa a qutila amiir almu'miniin amiir almu'miniinkii miyaa la dilay oo erayadaa le madiinaa la keenay gabadhaasi waxay ka warantay hurmasaan siduu usoo tallaabay inay ahayd inuu dilo amiir almu'miniin dabeete waxaa la idhahdaa cubaydullaahi bni cumar dilkiisii waxaa lagu baajiyey oo ahayd yani qadiyaddii muslimiinta ay ku muragsanaayeen maragga ay bixisay gabadhaa la odhan jiray shiiri insha allahu tacaala cumar
ilaahay ka abaal mariya sheekh aadam sheekh maxamuud sida waafiga ah ee inoogu faahfaahiyey inooguna soo koobay ee inoogu soo gebagabeeyey cajaladan oo ah tii saddex iyo tobnaad taariikhdaasi cumar binu khadaab ee yaabka lahayd ahaydna muraayadda laga daawan karo taarikhdii islaamka horena sheekh aadam waxa uu inoogu duubay saddex iyo toban cajaladood oo taariikhda rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam ah sideed cajaladood oo khaalid bin waliid ah iyo saddex cajaladood oo abubakr sidiiq ah iyo weliba toban cajaladood oo dumarka saxaabiyaadka ah khaasatanna ummahaatulmu'miniinka cajaladahaasi iyo kuwo kaleba waxaa kala xidhi karaysaan duubista cajaladaha ee alxuseini islamic stereo and bookshow hargeysa nusaqa asalka aan halkaasi ayaa ka heli karaysaan wabillahi tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaasi ayaa ilaa iyo hadda aynu ka haynaa sheekh aadam oo ku saabsan taariikhdaasi islaamka ahna muraayadda keliya ee laga daawan karo wixii islaamku u ahaa